waxaa kaloo runa halkaan ku darantay baryahan dambe dacaa'ido iyo maxaan ku idhahdaay been abuur iyo waxbaa socday la leeyahay dowladda soomaaliya iyo dowladka imaaraadka sumxu maya been waayo arrimahaas sax ma aha waxba kama jiraan dowladda imaaraadka iyo dowladda soomaaliya waa laba dal oo walaalo ah waa laba dal oo saaxiibo ah si istrataajic ah saaxiibo u ah ma aha keliya degdegyo amuuro dowladda imaaraadka waxay door weyn intii labaatankii sano dhibaatadu ay ka jirtayna ay ka qaadatay dadka soomaalida samafalkoodii ardadii ay dugsiga hoose u bilaabeen oo dhakhaatiir ah oo injineero ah ayaa maanta dalka jooga qaarkood isbitaalkan ka shaqeeyaan qaarkood isbitaallada kale ka shaqeeyaan injineero ah oo magaalada muxuu ahay wax ka dhisa marka waxaan rabaa iyadana in ay ka baxdo muxuu ahay dacaayadaas iyo brobagandadaas iyo beentaas inay meesha ka baxdo annaga iyo imaaraadka carabta laba dal oo walaalo ah oo ay ku nool yihiin laba shacab oo walaalo ahaan nahay ma ahin dad muxuu ahaaye muraado yaryar isugu yimida dad muddo fog maxaanku yidhahdaa saaxiibo soo ahay walaalo ahay haddana sii ahaan doona haddii alla yidhaahdo marka booqashadana maanta waxaa ugu muhiimsanayd adeegaas caafimaad oo ay maxaanku yidhahdaaye loo haayo dalka oo walaalaheen imaaraadka ay hayaan in aan soo booqanno soo aragno la soconno intuu la egyahay xaddigiisa waa mid midda labaadna inaan dhiirigelino dadka naftooda soo huray oo noo yimida ee maxaanku idhahdaay dhibaatada iyo duruufaha amni ee dalkan ka jira lafsadiisa maxaanku idhahdaay u bareeray inay yimaadaan oo ay maxaanku idhahdaay dadka soomaalida ah iyo duruufaha ay ku nool yihiin ay la wadaagaan safaaraddana waxaa u nimiday dacaayadahaas iyo brobagandadaas meesha baryahanba la sheegsheegayay meesha inay ka baxdo oo cilaaqaadka labadan dal iyo labadan shacab wax si sahlan ku carqaladoobi kara ama ku kala go'i kara inaanay ahayn inaan ayadana aan muxuu ahay aan u muujinno dadka soomaaliyeed sidaasaan u sheegaynaa